haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington oo toddobaad kasta xiliyadan oo kale aad maqashaan kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin gacan macmala u soo xidhay howlwadeennadii caafimaadka si uga baxsado in la tallaalo in arrinkii laga sameeyey kaftan badan iyo dacaayad badan oo baraha bulshada lagu soo wadaagay dadkii oo leh talaalkii baan tegayahay talow talow ma gacan caaga baan iibsadaa talow ma buush baan isgeliyaa talow ma funaanad dheeraada iyo shaa dheeraada baan xidhaa qisadaasi halka ay ka dhacday iyo weliba sida uu ku fashilmayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana u inala caweyn doono fanaanka cabdijabaar alkhaliiji wax badan aan ka sheekeeyey arrintaas wax badan de fanku dad bad macniga iga horreeyo fanaanin waaweyn baa jiro nooloo caawa dee taariikh keeda ka sii weyn haya laakiin haddaan keeda yareen keeda caatada haddaan soo qaato aan dee ka sheekeeyo waxaan dee fanku wuxuu maraaxil tiyaatar baa lasoo mari jiray tiyaatarka markaa soo marto waxaa jira barnaamij loon jiray bandhiga fanka ama heesaa hirgala barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal kadib ku dhowaada laba sanoo dunidu ay la daalaadhacayso noocyada kala duwan ee xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa dhowrkii bilood ee u dambeeyey waddamo badan oo dunida ay si taxadar le ugu soo laabanayeen noloshii caadiga ahayd iyadoo daruurada keliya la haystaana ay tahay tallaalka lagaga hortago xanuunkan oo dunida ay ugu dhinteen malaayiin qof iyadoo ay socdaan olole bulshada loogu dhiirigelinayo inay istallaalaan hase yeeshee dadaalkaasi waxa aan la inkiri karin warar mala'waal ah oo barbar socda oo ka dhana tallaalka kuwaasoo keenay in dadka qaarkii ay rumaystaan islamarkaana ay ka walaacaan qaadashada tallaalka xuli dunida ay si soo tarayso doodda ay dadkaasi tallaalka diidan ay la imanayaan ayaa toddobaadkan warbaahinta dunidu ay wax ka qoraysaa sheeko la xidhiidha nin la yimi farsamo macmal ah oo uu kaga gabbanayo qaadashada tallaalka kadib markii waddanka uu ku nool yahay wakhti cayiman uu qabtay in dadku ay isku tallaalaan si ay noloshii caadiga ahayd ugu laabtaan sheekadan oo sidoo kale noqotay mid si weyn loogu kaftamayay warbaahinta bulshadu ay ku wada xidhiidha dhexdeeda ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawad ismaaciil oo iyadoo dhammaystiran inoo haya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdi xakiin waagaag bal intaynaa sheekada nuxurkeeda iyo dulucdeeda u gelin ninkani muxuu ahaa marka hore cabdixakiinow ninkani waa nin ka soo jeeda dalka talyaaniga waa nin talyaaniya waa konton jir waxaanu degan yahay magaalada la yidhaahdo biela oo ku taalla waqooyiga dalka talyaaniga ee gobolka turinna u dhow adduunka aad baa looga hadalhayaa ninkan bal haddaynu dhegaystayaasha la wadaagno maxay tahay nooca tallaabadan oo ku dhaqaaqay ama waxaanu sameeyey cabdixakiinow horta dee saad ka war hayso dad badan baa tallaalkan bac ay kaga xidhan tahay sidaan ognahayna warbixino badan oo khaladana baraha bulshadu meelaha ay ku kulanta iyo facebooka iyo dee dadka meelaha muuqaxyaha isugu yimaadaa waa ka sheekeeyaan dadkuna wuxun bay moodaan malaha dadka dee ee africa joogaya inay bacdana ku xidhan tahay dee yurub lafteeda iyo waddamada reer galbeedka cabdixakiinow bacdana waa ku xidhan tahay ninkan si uu u helo shahaadadii tallaalka ee la isugu tallaabayey ama haddii bidmay muqaaxiyaha lagu gelayay meelaha wax lagu cuno meelaha laga adeegto ayuu ballan u samaystay si uu tallaalka u soo qaato laakiin saaxiibkeenan maskaxdiisa iyo niyadiisa ma ay jirinba inuu tallaal dhaba qaato markaa tallaal inuu qaata ma doonayn haddana ballankiibuu samaystay oo meeshii waa tegey ha ninkan inuu tallaal qaato ma uu doonaynin oo diyaar uma ahayn laakiin ballantiina waa samaystay goobtiina waa tegey marka meeshii markuu tegey muxuu sameeyey markaas uu tallaalkii ma qaatay mise wax kaloo sameeyey cabdixakiinow keyugii buu galay waa fadhiistay sidii dadka tallaalka qaadanayay buu u fadhiistay dabeetana kalkaalisadii caafimaadka ahayd ayaa tiri kursigii fadhiiso kalkaalisadaas magaceeda waxa dhahdaa philipa buwo waa gabadh lixdan jira wuxun ba istiri ninkii odayga ahaa dee tallaaloo irbadii ku mud waxaa ku soo baxday markaa gabadhii qiso ay ka sheekaystay oo layaab ku noqotay horta waxay tiri cabdixakiinow gacantan aan doonaya inaan ninka ka tallaalo iyo jirkiisa kale isuma eeka waxbaa jira deetana waa shakiyey bay tiri gacantii bay tiri markaa shaarka dee ballaalaabo kor u qaad markaan kor u qaaday dee waxaan arkay bay tiri wax dee gacanna u eg haddana midabkii iyo waxbaa sibaa wax isu yara dhaabsiisan yihiin kadibna waxay tiri waa balyahow shaarka bix shaarkii ayuu iska bixiyey kadibna halkaa waxaa ka soo baxday cabdixakiinow inuu ninkani soo iibsaday oo uu soo xidhay marka dadku gacmaha ay go'aan gacmahan ka samaysan caagga ama balastikada ee loo geliyo waagaag markaasi aan gacantiisii caadiga ayada ilaahay u sameeye rasmiga ahayd aan loogu mudin irbadii hore dawadii ugu dhibcin ayuu doonaya caaggan in lagu mudo irbada diyo dawada saaxiibkaa wuxuu doonayey in marka uu shaarka un gacanta kor u qaado irbadda lagu dhajiyo halkaa deetana tallaalkiina uu ku dhaco caaggaa dhex maro uu iska baxo shahaadadii uu dee suuqa ku marayey adeegyada ku doona meelaha dukaamada waaweyn ku galo ku socdaalo shahaadadiina uu saa ku qaato laakiin waxay tiri gabadhii kalkaalisada ahayd mar waan qoslabay tiro waan la yaabay marna waxay tiri waan ka cadhooday oo anigoo bay tiri professionaala oo kalkaalisa caafimaada dee inuu magaranaysaa kaartadaa yar ee magaranaysaa caatada ah ila yimaado aad baan uga cadhooday bay tiri cabdixakiino arrinkan cabdixaafid saad hore u sheegtay de dad badan baa ka shakisan amaba tuhun kaga jira tallaalkii oo siyaabaha ay doonayaan waxyaaba badan oo inay ka gabadaanna doonaya haddana baalkii u baahan inay inay safaradoodii iyo noloshoodii wataan kaftanaa ka dhashay oo maxaan ku idhaahdaa warbaahintii bulshada aad loogu kaftamaya gacmihii iyo qiimahooda iyo dadkii ay soo dhigayaan sheekadani sheeko waxay noqotay aada lagu kaftamayo tusaale ahaan oo kale ninkii ma hadla isagoo kale ma la weydiiyey sababta waxaan u sameeyey ama faahfaahin ma ka bixiyey cabdixakiinow de horta saaxiibka markii uu fashilmay ee la ogaaday gacantan uu doonaya in la tallaalaa inay gacan caaga tahay deg deg ayuu u xidhay shaarkii oo albaabka ayuu boobay laakiin sheekada kale iyaduna qisada kale qosol kale waxay tahay in arrinkii laga sameeyey kaftan badan iyo dacaayad badan oo baraha bulshada lagu soo wadaagay dadkii oo leh talaalkii baan tegaya talow talow ma gacan caaga baan iibsadaa talow ma buush baan isgeliyaa talow ma funaanad dheeraada iyo shaar dheeraada baan xidhaa aduu dee kaftano badan oo noocaasa ayaa la sameeyey oo weliba baraha bulshada ku kulanto lasoo dhigay sida facebook oo kale qaar waxay leeyihiin gacantan markeeda hore oo ilaa afar boqol iyo sideed iyo sideetan yuuroy ah talow may qaali garoobi talow malawaayiba waabay dhammaan marka kaftan badan iyo iyo muuqaalo badan iyo sawiro badan ayaa laga sameeyey waagaag cabdixaafid ugu dambeyn haddaynu eegno ninkani de been buu sheegay in arrimahan oo kalena been laga sheegaa wax sahlan maaha islamarkaana de wuxuuba la hortegay bulshadii ma wax gaaraa jiray oo ku qasbaya amaba culays gaar oo soo saarmay baa jiroo soo waajahay mise sida dadkan caadiga iyaguba tallaalka ka baxsanaya buu la mid ahaa
cabdixakiino waxaa jirta in wadamo badan oo yuruba oo uu talyaanigu ka mid yahay gaar ahaana intii uu soo baxay faracan cusub ee xanuunkan covid sagaal iyo toban la adkeeyey shuruucdii tallaalka iyadoo dadka iminka aan tallaalayn aanay geli karin meelo badan oo ay ka mid tahay meelaha ay habeenkii dhalinyaradu ama dadkuba ay ku caweeyaan muqaaxyaha wax laga cuno tiyaatarada ama mashraxan riwaayadaha lagu dhigo xataa goobaha lagu jimicsado aanay tegi karin dalka talyaanigana waxay ka bilaabmaysaa isniintan soo socota oo ku beegan lixda bisha waddamo kale oo badan oo yurubna taa waa la qabaan oo austria ka mid a cabdixakiino waxaa ka mid a jarmalka ayaa ka mid oo dadkaan tallaalayn iminka aanay geli karin meelaha wax laga cadbo bisha februaayo ugu dambayn dhammaan dadka austria jooga waa inay istallaalaan marka culayskii dowladahani ay kusoo kordhiyeen inay dadku tallaalku qaataan oo aad iyo aada u soo batay ayaa ka mid a sinimaha oo kale lama tegi karo dalka talyaanigana waxaanu ognahay cabdixakiinow in kubadda aada loogu daawado oo ay caan ku yihiin inay leeyihiin meherado badan oo dee bahashan biisada la yidhaahdo oo oo talyaanigaba ka bilaabantaa ay ka yaala ay ku yaalaan de markaa ninkan odayga dee inuu biisadii iyo kubaddii iyo socdaalkii iyo waxyaabo badani inay tallaalkii ku xidhan yihiin ayaa soo baxday aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdixaafid cawir ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayey inta aynaan xubinta alabuurka iyo heesaaga u gudbin aynu markana wada dhegaysanno heestaana shubahadda iyo weliba maryam mursal ciise aynu intaasi dhegaystayaal kaga soo gudubna heestaasi ee codkeeda inagu soo gaadhsiinaysa fanaanada maryan mursal islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska hore uga sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysigu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka cabdijabaar xaaji cali al khaliiji kaasoo uu kaga warramaya waayihii fanku uu soo maray kan hadda jooga iyo weliba qaar ka mid a heesaha u qaado waxaanan marka hore barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa cabdijabaar al khaliiji waa dhowahay mr shirwac waa idin salaamay dhammaantiinba adii ee asxaabkay saaxiibaday yabarow iyo jaandurey dhammaantiinba iyo adigaba iyo bahlin v o eda dhammaantiin waa idin salaamay marra waaxid annaguna waa ku salaamaynaa de kolley dadkii ku dhegaysan jiray ilaa hadda ku dhegaysta muddada dheer fankaaga xiiseynayay in muddaa lama maqal waxaa isweydiinayaan ninkii cabdijabaar iyo fankii xaggay kala marayaan waxba horta wax walba wakti bay leeyihiin waktigii de fankii de hore waa jiray waana jiray doonaa laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin hadda waktigan xaadirkaa waanu ka nasanay noqon waa hagaagka bal waxaad qabatoo dib baan kaa weydiin doonaa iyo welibana waxa aad ku nasatay dhegeystayaasha in la wadaagi doonaa bal haddaynu heesaaga intaynaanu gelin sheekadeena iyo weliba su-aalaha kala duwan aan ku weydiin doono haddii aynu barnaamijka ku furano hees amaba mid ka mid a heesaaga oo aynu dhegeystayaasha usoo xulno intaynaan nuxurka waraysigeena iyo weliba su-aalaha kala duwan u gelin heestee baad cabdijabaar oo soo qaban lahay kole anigu dee orda dee hees way badan yihiin kiiduu doona waad soo qaban kartaa laakiin aniga haddaad weydiiso triig waan usoo qabanaya waxaana sameeyey abwaankayga weyn cabdilaahi diriye bergel waana ninka tumaaga weynaa hadda la yaqaana caanka bulshaawi abiga wey yaa lahaa waa ka triig laxankana aniga lahaa
goormay markaa heestaas soo baxday cabdijabaar heeskaasi wallaahi wuxuu ahaa runtii
kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii ereyadeeda waxaa ka mida talaha iga luminine allah yow yartaa tugan mar uunta gaygeli marka uu wax lagu taamayo weeyaano aada loo raadinayo maya halka allah de iisoo geli laabta wey maruntaabkaigeli yani si waxa weeyaan talaha iga lumin allah yow yartaa tugan maruntaab gacanta iisoo geli wey
waa mid igu tallaalanoo wagaag marka ma qisaa jirtay heestaasi ay lahaydoo la xidhiidhay iyo sida ku timi maya runtii hees heesuda waa iska taqaana waa iska homaag caadiyo qofku dee abwaabku dee isagaa yaqaana laakiin dee waktigaa lay keenay wax qisa uu ku xidhay midnama jirina dee kolley anama sii weydiin runtii waaga hore de laisma weydiin jiray beri dambaba waxaan soo baxeen la odhanayo waa qiso dhabayo waa qiso futuune waaga hore waxaas ma jirin heesa waa la keli jiray waana dee la qaadi jiray qofku maarata badanana dadku iska secret bay ahayd hataa hadduu qofku wax jecel yahay hataa muu sheegi jirin maata waanka hadduu qof jecel yahay muu odhan jiray heeskaa qofkaasaan u sameeyey badanama iska qarin jireen oo laguma wuu samayn jiray wuuna isku dootana waa la qaadi jiray waa la laximi jiray waa la qaadi jiray isagaa marka ama de saaxiibkiisa ugu dhowaa laga yaaba inuu sheega laakiin de wuxuu baahin jiray oo magaranaysaa de waa laga xishoon jiray wuxuu baahin jiray maaha de aad iyo aad aad iyo aad oo lagu ixtiraami jiray cabdi jibaar haddaynu eegno dee fanka soomaaliduba muddo kala duwan iyo weliba casri kala duwan buu soo maray waayo kala duwan buu kusoo jiray waxaa la tilmaamaa berigii hore in qofka fanaanka noqonaya amaba qofka miisiga tumaya ama qofka jilaaga noqonaya riwaayadaha ka qayb galaya in la soo xuli jiray qofkaasi oo uu marxalado kala duwan soo mari jiray kadibna uu ku iman jiray sidaasi masraxa oo bulshada ugu heesi jiray ama wax ugu jili jiray hadda muddooyinka dambe wixii ma jiraan oo dee fanaaniintii walniya taagtii iyo tabartii bay ku imanayaan bal haddii haye wax badan baan ka sheekeeyey arrintaas waxa weyn dee fanku dad bad macniga iga horreeyo fanaaniin waaweyn baa jiro nooloo caawa dee taariikh keedi ka sii weyn haya laakiin haddaan keeda yareen deedeera caatada haddaan soo qaato aan dee ka sheekeeyo waxaan dee fanku wuxuu ahaa maraaxil tiyaatar baa lasoo mari jiray tiyaatarka markaa soo marto waxaa jira barnaamij loon jiray bandhiga fanka ama heesaa hirgala heesaa hirgale waxa weeyaan qofkii midhihiisi buu la imanayaa marka la imaado waa laga waa la jansuura la marina waa la eegayaa midhuhu wato qofku inay midho dee isku habaysan oo qurux badan ay yihiin oo aan wax foolxumo iyo cay iyo dee dhaqanxumi aanay ku jirin waxaasoo dhan marka laga tabadira la ogaado heeskuna hees wanaagsan oo midho wanaagsan yahay dhaxankiisana la eego fanaanka waxaa loo gudbin jiray xagga qolooyin kabanka tuma oo cumar dhul ilah naxariistiya kamid ahaayeen baa loo gudbiyaa qolooyinkaasa marka eego qofkan inuu la socon karo wixii garanaysaa la tumayay ama muusikadii la tumayay kabacdi baa fanaaniinta kale loo geeyaa nimankii musicianka waaweynaa kale loo tallaabiya music heesti loo fadhiisiyaa tiyaatar kale laga qaybgeliya nimaan markaa la hubin oo magaranaysaa masrax ama dad raalli gelin karay tiyaatarka lama soo dhigi jiraan dadka yani masraxa lama soo saari jir marka waxaa jiri jiray iyaguna qaar intay imaadaan intaan masraxa la keenin marka laga eegayo halkaa lagu celin jiray ama dib loo susixi jiray ha ha ha badan badan badan badan dee waxay haddaan dee maba halkaa la keeniba maayaba haddaanu qofkii dee qof lahuba ahayn oo lasoo lasoo shiilay oo lasoo ogaaday de inuu inuu inuu dad qancin karayo oo magaranaysaa dee ila dadkii lacag bay kusoo gelayaan waxa lacag bay ku daawanayaan oo imanayaan oo fadhiisanayaan waxay doonayaan dee wax u cuntaba haddii ay kaa wada meeshina waxa iska kaana business bay noqoto marka la iska keeni maayo mid dee iska socdaba lama keenayo waa la hubsadaa wax walba la tabdiraa wax waxaa sharikad dhan oo wada shaqaynaysa waa sharikad dhan oo wada shaqaynaysoo kale markaa dadweynaha lama camaynayo wax shiraban baa loo keenaya oo dhammaystiran
no no no no no no qofka fanaanka halkaa lasoo taaga waxa weeyaan fanaan soconayo
haddan dib u celiyey xusuustaada adiga koley shalom bay hayday may fogeyn baan filayaaye ma xasuusataa adigana tii ugu horreyseed masraxa la timaado iyo waayahaas saad usoo martay
masraxa masraxa anugu hees baa laydi mari hore waxaa loo dhigay baag baa loo dhigay taasaa laydi markaa waqtigaa xaadirkaa se markiiba anugu dee qurbahan xagga qurbahan u baxay qurbahan iska tegay tacliimaan iska doontay oo magaranaysaa markiiga horeba dee waddan carabeed baa ku dhasho dabeetana dib baa laygu celiyey meesha inaan af soomaaliga ku barto baa lay keenay horta halka dabeetana af soomaaligiiba waan dhaafo waaba ku heesayba
marka dib baa lay celiyey waxaa layidhi waan xaajiga ya marka adigoo carabaa joogaa waddanka si af soomaaliga usoo barata lagu keenay kadibna markaasaabad fanaan baabad noqotay waat
ha af soomaaliba markii la keenay runtii anugu soomaalidii baanaan qolo meesha waxaan ku dhalnay carab baan ku dhalnay carab ninka ugu dhashay xagana lay keenay afkii baan bartay dhaqankii baan bartay wixii oo dhan baan bartay alxamdulilah rabbi alcaalamiin ma fahantay oo si fiican baan dhaqankayga iyo afkaygiiba u baratay ilaa raggaa sugaantee maalinka maanta haddii maantageyga laga yaqaanaan ka mid noqday alxamdulilah taa saas horta maraaxilkan soo marray kabacdina dee carabteydii baan iska noqonay waanu shaqaysanay tacliinteydii baan iska dhamaysanay maraykan baanu kusii galnay ilaa kanadaan joognaan waktigan xaadirkaa ku noolay aniga reerkayga carruurteyduba alxamdulilah so maasha allah wagaag marka halkan carabu waa halkan magaca alkhaliiji uu kaa soo raacay bay noqonaysaa waa halkayda ha cabdijabbaar alkhaliijigu baalku iga soo raacay waa halkaa anu waxaaban ka jeclaa alburcaaw iyo ama asoomaaliya laakiin dheci weynayo alkhaliijigu bay la raaceen mar hadday u baxay wixii baxay waa baxeen ma soo celin kartid qaybo kaloo waraysiga ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda barnaamijkeennii toddobaadkana intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo